dilaalka soomaalida ah oo u muuqda inuu dalka koonfur afrika ka noqday tusbax afka laga furay ayaa haddana aroornimadii hore ee maanta kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah waxa ay weerar ku qaadeen muwaadin soomaali ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dalkaasi maxamed cali culisow ayay koox burcad koonfur afrikaan ah aroornimadii hore ee maanta ku dileen afaafka hore ee xarun ganacsi oo ku taalla deegaan lagu magacaabo guguleetu oo ka tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur afrika dhowr xabadood ayay madaxa kaga dhufteen maxamed oo ahaa wiil dhallinyaro ah iyagoo intaa kadib horay uga sii qaatay lacag iyo agabyo kale oo uu watay booliska koonfur afrika ayaa mar walba oo dil dhaco waxa ay sheegaan inay baarayaan kiisaska dilka ah ayna gacanta ku soo dhigi doonaan burcadda geysatay dilka balse ilaa iyo hadda kuma aysan guulaysan inay ka midho dhaliyaan arrinkaasi bishii nofembar ee hadda dhammaatay ayay ahayd mar dhallinyaro soomaali ah dil loogu geystay xaafadda britoria west iyo magaalo xeebeedda cape town ee bos elizabeth dalka koonfur afrika ayaa si joogto ah loogu dilaa soomaalida halkaasi ka shaqaysta waxaana sannadihii aynu soo dhaafnay dalkaas lagu dilay boqolaal qof oo soomaali ah ayadoo khubarada qaar dilalkaasi la barbardhigeen amaba ku macneeyeen inuu la mid yahay dilalka ka dhaca goobaha dagaalka